إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dab ayaa xalay waxaa qabsaday suuqa magaalada boosaaso waxaanuu sababay khasaare hantiyeed ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxay fuliyeen weeraro shisheeyaha ka dhan ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo bandhigtay manhajka dugsiga dhexe kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday walaayadda islaamiga ee jubbooyinka magaalada mombasa waxaa laga helay gabar dhibaatooyin loo geystay gaadiidyada isticmaalo waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya gudaafad iyo bulaacdo lagu soo furo waddooyinka qaar intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warkao dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dab ayaa xalay waxa uu qabsaday suuqa ganacsiga ee magaalada boosaaso dabka ayaa ololkiisa waxaa laga dareemay amaba laga arkay xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay markaasi kadib gurmad ayaa bilowday goor dambe ayaa lagu guulaysta dabka in la damiyo waxaa wararku sheegayeen goobo ganacsi halka ay ku basbeeleen maamulka gobolka bari ayaa waxa uu ka hadlay dabkan waxa uu sheegay in fiilooyinka korontadu ay qayb ka sii qaateen faafitaanka dabka wuxuu intaasi ku daray in cariiriga suuqa ka jira uu keenay in ay adkaato in dabka dhaqso la damiyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxay fuliyeen weeraro shisheeyaha ka dhan ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa xalay weerar ku ekeeyey fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi mid ka mida fariisimaha la weeraray waxa uu ku yaalaa deegaanka cabdalla biroole marqura ayay maartu isqabsatay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa kenyaatiga halka ku sugan jihooyin kala duwan ka weeraray sidoo kale ciidamada kale ee kenya ee ku sugan deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay la kulmeen weerarkaa la mid a kaa oo asigana ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin wixii khasaare ee ka dhashay weeraradaasi faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose waxay la kulmayaan weeraro isdabajooga oo kaga imaanaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin geesta kale gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa lagu weeraray qaar ka mid ah ciidamada uganda dagaal ayaa wuxuu ka dhacay fariisinka ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka marangubay oo ay marto waddada isku xirta barawe iyo buulomareer in muddo ayuu halkaasi dagaal ka socday weerarka xala lagu qaaday ciidamada uganda waxa uu ku soo aadayaa xilli qaar kale oo iyaga ka mid a shala qaraxyo lagula beegsaday deegaano kale oo gobolka ka tirsan qarax ka dhacay ilinka hore ee magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa shalay la sheegay in waxyeello lagu gaarsiiyey gaari taaw ah oo ay saarnaayeen ciidamo ugandhees ah waxaa la aaminsan yahay in gaarigaas ciidamadii saaraa qaarkood ay dhinteen kuwana ay dhaawacmeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa waxay u soo degtay ciidamada uganda taa oo lagu daabulay ciidamadii qarax wax ku noqday qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalaambood waxaa lala beegsaday ciidamo ugandheysa oo halkaasi marayey darrad ayay ahayd markii deegaan aan ka fogeyn halka iminka qarax uu ka dhacay ciidamadii uganda iyagoo lugeynaya dagaal ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ugu yeelaantii hal askari laga dilay geesta kale gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa lagu weeraray qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada fariisinka ku leh deegaanka beriire ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin geesta kale ciidamada etoobiya ayaa shal qarax waxaa lagula beegsaday duleedka magaalada beledweyne gaari nooca uuraalka loo yaqaan ah oo ay ka buuxeen ciidamo etoobiyaana ayaa qarax lala beegsaday waxaa la aaminsan yahay askartii halkaasi saareed in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen cabsi xoogle ayaa soo wajahday ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan beledweyne iyo nawaaxigeeda waxaanay ka baqayaan in qaraxyo iyo weeraro kale lala eegto xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa u muuqata inay hadba sii dardargelinayso weeraradeeda ka dhankaa shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba ciidamada maamulada la shaqeeya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay soo bandhigtay manhajka dugsiga dhexe kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sakariya cumar ayaa ka warramaya xafladda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo salaadiin iyo macalimiin ka kala timid gobolada dalka sida muqdisho buugaagta lasoo bandhigay ayaa ahaa kuwo aada u tayo sarreeyo farsamo iyo mawaad ahaan marka loo eego waxaana ugu horeyn kelimada soo dhoweynta ah qaatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuucabdallah
أهلا وسهلا ومرحبا حللتم أهلا ونزلتم سهلا إن شاء الله تعالى وحن بعد الترحيب عن هل كان إن شاء الله تعالى عن كسر دوينينا هدان النهاي مامل ولاية جبوينكا المسؤولين تو حركة شباب المجاهدين ما أنتنا جلسوا قيب قلي مناسبة عن أي نوقفتين ولا لذا مكتب التربية والتعليم waxaan kaloo halkan aan ku soo dhoweynayaa culummada ka kala timid wilaayaadka oo dhan odayaasha dhaqanka salaadiinta ganacsatada iyo dhallinyarada iyo bahda waxbarashada iyo dalladaha ka dhisan dhammaan bariga afrika baa la odhan karaa waxaan leeyahay dhammaan soo dhowaada halkay ka dhacaysay munaasabadda ayaa waxaa la keenay manhajka si ay dadku u arkaan waxaana mid ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu sharaxaad ka bixinayay muqararka isagoona mid mid dadka ugu faahfaahinayay muqararkaani wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood cilmi sharci ah iyo cilmi tajriibi ah synis wax loo yaqaan hada muqarar waa maadadii tafsiirka waa muqararkii tafsiirka kan riddada ay soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaalaa tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqa maad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa tarbiya islaamiya ayaga ay ummadda ku maaweelinayaan oo beentaana boqol baa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan soo maa baaraka allahu fiikum sidoo kale wuxuu soo bandhigay maadooyinka tajrubiga ah iyo luqadaha waxaan raacinayaa luqadii alqawaacid qawaacid alluqa carabiya ayaa muqararkan ardayga uu ku baran doonaa waa luqadii aa weli ku jirnaa alimlaa almuaalaca kitaabkan ardayga waxaan ugu talgalnay in uu barto sida wax loo aqriyo altaariikh muqararkaanu wuxuu ka turjumayaa taariikhda islaamka ay leedahay aljuqraafiya ariyaadiyaad xisaab synis ama culuum af soomaali muqarar soomaali waay cigaal shidaad muu ka sheekeynaa maya faataa dhugaas kuma sheekeynayo wuxuu ka sheekeynayaa diinkeena af soomaali oo diinkiisa qofku ku baranayo waay af soomaaligan waxaad ku arki doontaan gabayadii sayidka ayuu aad ku arki doontaan gabayadii oo waxaa ku yaala sugaanyahanadeenii ee soomaaliyeed munaasabadda lagu soo bandhigayay manhajka dugsiga dhexe waxaa kaloo ka hadlay sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in manhajkan diyaarintiisa laga soo maray juhdi ballaaran lana rajeynayo in uu ku faafo bariga afrika khaas ahaan wilaayaadka islaamiga ah maxaan odarasayna ummadday imaan doonto roobo qarniga horteenna maxay noqon kartaa kontonka sanoo soo socda ummadday imaanayso maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa ummad manhajkaan u egay noqonaysaa macnaha umma islaamiya ma doonayno umana shaqaynayno inaan xeraaso ka hayno ama waardi aan ka hayno dad meelay u socdaan aadan garanayn ama manaahij kala duwan inaan waardiye ka hayno waxaad ogtihiin xarakadeenna ama camalkan jihaadiga ee bariga africa inuusan ahayn acwar inuusan weerish ahayn in hal dhinac keliya uusan eegaynin bal uu eegaayo jamiic xayaatadan bashariga ah iyo waxay u baahan tahay inuu eegahayo keliya xabad iyo jihaad kuma howlanin waxaan ku howlannahay howlo kaloo mujtamaca muslimka naga rabo xaqna u leeyihiin in maaragtay loo diyaariyo manaahijtaa ka mida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay u soo saartay manhajka dugsiga hoose kaas oo ku baahay wilaayaadka islaamiga ah iyo meelo ka baxsan waxaana ka faa'iidaystay arday aad u badan isagoona badiil ka noqday manaahijtii shisheeyaha ee lagu maran habaabin jiray ubadka magaalada mombasa waxaa laga helay gabar dhibaatooyin loo geystay maxamed cali ayaa ka waramaya magaalada mombasa ayaa waxaa laga helay gabar soomaaliyeed oo aada loo jir dilay islamarkaana aanan far nuuxin karin gabadhan oo u muuqatay meed balse ay naftu ku jirtay ayaa lasoo dhigay meel dugaafad ah waxaana laga dheehanayay waxyeello badan dad ehelkeeda ah ayaa sheegay in najmo cabdulaahi macalin oo la waayay sagaalkii bishan juun la arkay iyadoo miir daboolan ama suuxsan afka iyo sankana dhiig ka daynaysa kadib waxaa la geeyey isbitaal halkaasoo ugu dambeyn ay ku dhimatay booliiska mombasa oo helay kiiska gabadhan ayaan ilaa iyo hadda si sax ah uga hadal kiiskan waayahan dambe waxaa soo badanayay tacadiyo u muuqda kuwo abaabulan oo lagula kacayo gabdhaha soomaaliyeed kuwaasoo ka fulaya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan goobaha ay joogaan dowladda federaalka ciidamada shisheeye iyo maamulada ku daaban hay-adaha reer galbeedka ayaa doonaya in laga aqbalo xeer ay ku sheegayaan in dhibaatooyinkan wax looga qabanayo balse ay ku lamaanan yihiin dhagaro kale waxaana siyaasiyiin badan ay qabaan in ololahan dumarka lagu uusduugayo ay iyagu ka dambeeyaan culimada ayaa ku talinaya in waxyaabaha dhibaatooyinka looga gaashaaman kara ay yihiin dumarka oo ku dadaala inay ku nagaadaan guryahooda iyo in bulshadu ay ka dhiidhiso kuwa qandaraasyada kusoo qaatay falalkan gaadiidleyda isticmaala wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya gudaafad iyo bulaacdo lagu soo furo wadooyinka qaar sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise bulshada iyo gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ku dhib qaba gudaafad iyo bulaacado lagu soo daayay wadooyinka waaweyn ee magaalada dadkan ayaa sheegay in canshuuraha loogu qaado qori caaridii haddana aan laga hagaajin wadooyinka waddadan horta dhib aada weyn aan ku qabnaa dadka haddana waxaan nahay canshuurta bixiyo oo bil kasta laga qaado dolar qori caaridiis laysaga qaado haddana biyahaas aanu mari karin saacaddaana joog ana hadda inaan kala wareegaan rabaa biyagaas ma dhex geli karin mootadeeda muu ogole yacni waa mooto afaraad saac inaad dhaqdid waaye mootada waa kaa dile biyihii way kaa dilaan qofkiina inaad dejisid oo lacagtaada kugu kala gooyo oo lacagtii lacag ka yar oo ku siiyo adan dhibaa ku qabta asna dhibuu ku qabaa inaad dejiso waa ilihii dhaqaalaha dekadda gaariga ka soo baxo waa soo maraa bakaaruu socdo meeshaan hadda lugahaasay igu lalaaban yihin hadda cadiga biyaan waa biyo xataa biyo roob u keena ma ahan waa biyo oo bulaacado oo boosane oo booyadooyin lagu keeno oo meesha lagu soo shubo waxaa isa soo taraya dhibaatooyin iyo cabashooyinka ka soo yeeraysa dadka reer muqdisho taas oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka warkii hoo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa inageenta